eeg marka fur la taagay fanaxa u boodaa afkaaga huuradana horta reerkaa kusoo hadal qaaday meeshan horta reerkani male mafahmisa inta ugu badan samaroon iyo isaaq baa munaafacadsada run haddii la doonayo waxaan kuu sheegay reerkaasi waa dadkaa laandheeraha banaanka degay afkaa la gelin ta kale daarood weligiin miyaad aragtay nin daarooda oo bad uu leeyahay saxeexay farmaajo u dambeeyey oo adeer ajaanibkoo dhan buu ka saaray wadanka nin madaxtinimo soomaaliyeed qabta farmaajo u dambeeyey ama madaxweyne soomaaliyeed noqda adeer siyaad baraad ogeydeen iska daa wax kale gabadh laga soo doonto nin suudaaniya kasoo doontay buu ku yidhi isi markaasuu ku yiri waxay ahayd magool allah u naxariistee markaasuu ku yiri adeer dhaqankaa iga wasmaya adeer ninka daarad waa nin laandheero oo wadaniya ma fahantay adeer hawiye iyo isaaq iyo samaroonba waxa ka laandheeraysan oo ka wadanaysan ninka daarood halkeed ku aragtay shalayt hore baddii uu bixiyey ninka hawiye waxaa soo celiyey nin daarooda nacalaa idinku yaala daarood afka ka dhiga daarood waa dadka dowladnimada yaqaana ee wadaanimadwadanimada yaqaana ma fahanti anigu anigu haddaan si kasta uga soo horjeedo ama aan shalay toolays haynida daarooda anigu de soomaalinimadeeda ugagama baxaya de idinkaa soomaalinimadu uga baxay daarood nacalaa idinku yaalay yeeli mayna dee annaga fikirkiinana marin maysaan dadka sida xunu sida qaldan ee meel yaroo laysku dagaalay in lagu kala tegay mooda anigu mayihi ma garatay adeer nin daaroodana darajo iyo aqoon iyo wadaninimoba isagaale kumana gaadhaana maxaa isku daba ordaa daaro daaro daaro daaro dartiaad badiinuu bixiseen si aad uga midhataan dhibaatadii dhibaatadii idinka soo gaadhay laasacaanood ayaalaad iminka carabteen markasaad tirahdeen bad baan kusoo maray ood etoobiya usoo dhaweysanaysaan akhas caleeg baa tihin us aamus haddaba cishooda aniga ilama hadli kartaan ninka maanta bed bediisa kula ficiltamaya nin daarooda ee cadow iyo dad qaaqaawin ugu dhiibayow aniga ilama hadli kartid dee mana ihii taade anugu sharaab baad afkaaga huurada la caday nacdada iyo nacdashu dhashay